bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نبyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam abu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى babu y baabun أy النisaaءi khayr baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayu الnisaaءi haweenka kee tee ahoo khayrun khayr badan وبالإسناaد qال أخبرnا qتيبة qال xdثnا الlyث عن بن عجلان عن سعيد المqبuري عن أbي هريرةa qاal qيila لرasuuلi الlahi slى الlه عlيه وsلم nebiga waxaa lagu yidhi أy النisاءi khayr haweenta haweenka tee ahoo ugu khayr badan qaala waxa uu yihi alatii mi'tan tasurhu farxad gelinaysa idaa nadra hadduu fiiriyo ninkeeda watudiicuhu adeecayso idaa amara haddii uu amro wixii aan macsi ahayn waayo walaa tukhaalifuhu aan khilaafaynin fii nafsihaa nafsadeeda shanigeeda aan ku khilaafaynin walaa maalihaa walaa fii maalihaana aan ku khilaafaynin bimaa yakrahu wax uu nacayo aan ugu khilaafaynin ayb xadiidka marka sanadkiisa ibnu cajlaan riwaayaadka uu ka wariyay saciid almaqburi culimadu waxay tilmaamaan wax inay ku jiraan oo waxay leeyihiin ikhtalatat calayhi axaadiisu saciid almaqburi ayaa ikhtila ayaa isaga kala dardarsantay oo waxaa iskaga darmay maa rawaahu saciidun can abiihi can abi hurayra wamaa rawaahu saciidun can akhiihi can abi hurayra iyo maa rawaahu saciidun can abi hurayra intaa axaadiidtaas ma dabdinin waa isaga darantay laakiin saciid almaqburi laftiisa waaba la mutaabiceeyo ibnu abi di'b yaa mutaabiceeyey kamaa fii tafsiir ibni abi xaatim ayb oo ibn abi di'bin can saciidin yani saciidaa lagu mutaabiceeyey ayb ibnu cajlaana marka mutaabacada hayo ibnu abi di'bin can saciidin waa maqburi can abi hurayra الrijaalu qawaamuuna calى الnisaa meeshaa tafsiirkeedu saa ku keena ayb ibnu cajlaan laftiisana waxaa laga wariyey can abiihi can abi hurayra saas oo kale iyadana waa waa la wariyey marka xadiidku waa mutaabacadaas ibnu cajlaan ou helayna صaxiix uu ku yahay iyo yani mutaabacaadka faraha tarjamada marka xadiidka iyo tarjamada mudaabaqadooda waa iska daahir waayo ayu nisaa'i khayr midda ugu khayrka badanna wuxuu ku sheegay nabiga sala lla ly slam midda haddii ninkeeda fiiriyo u farxaayo oo farxad gelinayso wixii ou amro oo aan macsi ahaynna ku adeecayso oona khilaafaynin nafsadeeda iyo aan ku khilaafaynin iyo maalkeeda ayb qaala baabu lmar'ati asaalixati haweeneyda suuban caddaynteedii buu baab yahay tilmaamaheeda caddaynteeda wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bni yaziida qaala xadahanaa abi qaala xadahanaa xaywatu wadakara aakhara cabdullahi bnu lahyacaw qaala akhbaranaa shuraxbiil bnu shariikin anahu samica abaa cabdiraxmaan alxubuliy yuxadisu can cabdillahi bni camr bni alcaas can rasuuli llahi sal l slama qaal ina addunyaa addunyada kullahaa dhammaanteed mataacun waaye waa raaxo wa khayru mataaci dunyaa adduunyada raaxadeeda kan ugu waxa ugu khayrka badanna almar'atu asaalixatu haweeneyda suuban ayb marka almar'atu asaalixa waxa ay leedahay waxa ay leedahayna marka waxay tahay inay tahay adduunyo wanaagsan inay tahay ayb adduunyo khayr badan ama dhaldhalaalka adduunyada yaallo waxa ugu fiican ayay ku jirtaa qaala baabu lmar'ati alkhayraa haweeneyda masayrto oo masayrka badan iyadan caddaynteediibuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa annadru wahuwa bnu shumayl qaala akhbaranaa xamaadu bnu salama can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi talxata can anasin qaala qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuul allow alaa tasawaju miyaadan guursanaynin min nisaa'i alansaar ansaarta haweenkooda miyaadan ka guursanaynin xaggooda qaala waxauu yidhi nebiga ina fiihim waxaa ku jirto lakayratan masayr shadiidatan daran marka wuxuu leeyahy waa haween aada marka dad u masayr badan waay marka kaana waa sidaa darteed inuu xoogaa isaga yar dhaafay ayb tarjamada marka iyo xadiidka mudaabaqadooda waa daahir xadiidkanna axaadiidta uu imaamu nasaa-i la goonida noqday oo ku jiraa diyaa almaqdisina waa wariyey oo wuxuuna yidhi rawaahu bacduhum can xamaad can isxaaq ana uma sulaym fa arsalahu marka ibn abi xaatim fi lcilal isagana wuxuu ku rajaxay dariiqa mursalka ah oo anas uunan ku jirin macnaha waayo isxaaqu bnu cabdillaahi bn abi talxa ana uma sulaym markuu leeyahay ma soo gaarin isaga inqiaaca ku jira marka dariiqaas inqiaaca ku jira xadiidka marka waxaa layskugu khilaafay dariiq inqiaac ku yimid iyo dariiqan mawsuulka ah ibn abi xaatim marka fi lcilal isagoo aabihii iyo ka warinayo wuxuu rajaxay dariiqa mursalka ah dabaraanina owsadka wuxuu ku yidhi mucjamul owsadka lam yarwi hada alxadiida can isxaaqa bni cabdillaahi ilaa xamaad bnu salama bis tafarada bihi nadru bnu shumayla asagana las kala sii gooni noqday mar walba marka haweenku iyadoo masayrka uu ku abuuran yahay haddana haddii masayrkeedu daran yahay waa dhib dhib waayo walidaalika umu salama markii nebigu uu guursanayay sal l slam waxay tilmaantay marka cilad yacni masayrkaasay sheegtay markaasuu nebigu sal l slama yidhi waa inuu waa kaaga ducaynaa buu ku yidhi ilmaha ay haysatana ilmahay ilmihiisoo kale un inay noqonayaan u sheegay waa kada qaala baabu ibaaxati nadari fiirinta bannaanaanshadeeda qabla taswiiji guurinta ka hor yani haweenta intaan la guursanin ka hor qofka guursanayo inuu iska fiiriyo arrintaa bannaanaanshadeeda وبه qال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم qال xdثna مروان وهو بن معاوية الفزاري qال xdثna يزيد وهو بن kaysان عن أبي xاaزم عن أبي هريرةa qاal خطب رجل nin ayaa wuxuu soo doonay امرأة haweeney min الأنصاaر أنصاarta ka mida faqاala lahu wuxuu ku yihi رasuul الlahi صلl ل سلم نبgaa wuxuu ku yidhi hal nadرta إلyha ma fiirisay qaala laa maya buu yihi ma fiirinin faamarahu wuxuu amray an yandura ilayha inuu soo fiiriyo xaggeeda uu fiiriyo marka inta looga ogol yahay jumhuuru ahlilcilmi waxay u badan yihiin wejiga iyo calaacasha calaacalaha iyo wejiga waa inta marka salaada iyo la dukanayana haweenta ka muuqanayso oo iyada marka waxay leeyiin wejigiina wuxuu matalaa suuraddii qofka inuu yacni quruxan yahay qurux uu isagu rabo quruxda waa iska nisbiye quruxdii uu rabay inay qabto iyo in kale wejiga waa waa waa uga filan yahay ee gacmaha calaacalaha iyana khushuunada jirka iyo yacnii iyo nucuumada jileeca iyo adeyga waa lagu fahmi karaa isagana saasay marka u badan yihiin ahlucilmiga qaar waa jiraan dhahayo inta haweenta markay gurigeeda ka shaqaynaysoo kale waxyaabaha sida badan marka shaqada cinda cinda alcamal waxyaabaha muuqanayo oo marmar muuqan karo waa yacnii inuu ninka guurka ka raba ka fiiriyo waa bannaan tahay qaar dhahayana waa jiraan labadaas qowl baa un ugu dhow dhow midkaas horaana xooggiisu aad culammadu u badan yihiin isagaana ixtiyaadka iyo u fiican sida uu u fiirinayana maxay noqonaya ma la khalwoona keligeed intuu la khalwoodo miyuu fiirinaana maya khalwada ma bannaana weliba khalwada qabla zawaaj waa daran tahay waxaa laga yaabaa intaan laysguursanin ka hor inta meel layskula khalwoodo lays arko shaydaanku inuu markaas dhexdooda oo wax ka dhex sameeyo xumaan ay meeshaas ka dhacdo xumaantaa meesha ka dhacdana waxaa laga yaabaa ninkii inuu yidhaha maba rababa naagtii ma rabo mar haddii uu xaajadii sii gutay khalaas bis waana dhacdaa marar badan dad saas isku dhibaateeyey oo ama in uur iska soo baxaaba dhici kartaba oo naagtii marka ninkii intuu uur u yeelay isagoon isagoon qabin ilmaha meeshaas ka dhashana ilmo xaaraan ay noqonayan laxda iyo ilbiriqsi yar ayaa wax ku dhici karaan wax aada u weyn ee qofkuna de shahwadan ku rakiban ma xukumo isaga inta mar haddii yacni waxaan ujeedaa shaydaankaa ka qaalib noqon karo laa yakhluwanna rajulun biimra'atin ilaa washaydaanu haaliuhuma arrintaas marka islaamku aada u ilaaliyey manfacadeeda iyo maslaxadeedana wax iska muuqda waayo oo hadda caqliga marka lagu feeriyo aada u muuqanayo gaaladii laakiin wax walbaasay usii daynayeen xornimo ay un uga dhigayeen oo haweenkii marka ay guryaha uga soo bixinayeen hadda dhibayba ku qabaan meelahan ugu fuxshiga badan adduunyada filimaanta lagu dhigo waxyaabihii ugu dambeeyey taqaariirtii ugu dambeeyey iyo dhibkii ugu dambeeyo ka socday wuxuu ahaa dadka meeshaas yacni iska maamulo in nimanka meeshaa maamulo naagaha ay shaqaalaha kasoo noqonayo meeshaas oo filimaanta iyo jilaaya midba miday ka quruxdahay intay fiiriyaan ayay shaqada waxay ku siinayaan bimuqaabil iyada in laga xaajo guto hal mar unbaa ilaahay ceebtooda bug soo siiya mid unbaa waxay tidhi dhibaa la igu hayaa aniga ninkan meesha madaxda ka ahaa wuxuu leeyahay marka yacni isticmaal ou isticmaalayo ayay shaqo ku bedelanihi arrintaasaa marka dhibkaasna dhib oo waxa waaye in laga hadlo u baahan taas markay saas tiri kuwo badan oo isqarinayaaba mararkiiba soo baxayba nacam anigana anigana anigana anigana ilaa hadda waddamada galbeedka qaarkood ay maraayaan nimanka iyo naagaha meelaha ay shaqada ama meelaha ay wada joogayaan oo shaqo ama wax u joogaan in lagu kala sikiyo xataa nacam inay maslaxo qaarkood hadda u arkayaan in la kala dheereeyo waa jirtaan nacam ayb ilaa qaarkood niman madaxa ay leeyihiin markaan meesha aan fadhino hebel waa itaabtay iyo gacantoo isaartaa iyo qaar ay xataa shaqooyinka uga tegayaan waxaasoo duruuf dhib badan xaqiiqda dhabtaa waxay tahay yacni akhlaaqdii saxsanayd oo caqliga iyo fidrada waafaqsanayd oo laga booday waayo hadda marka dhibkeedii waa kusoo laabtay marka waa kaasa marka dadka muslimiinta inay iyagu haddii ilaahayba uu ka badbaadiyeyoo xoogaa ilaa uu siiyey diin akhlaaq wanaagsan farayso inay diinkooda qabsadaan waan ma ahan inay hadda kadib meeshaas u koorseeyaan waxay kusoo daaleen gaaladii oo dhibkeedii ay qabaan inay hadda u koorseeyaan ama ay u ordaan ma u fiicna ayb kuwa ka ko ilaahay ka badbaadiyeyna uma roona dadka kale muslimiinta annaga yacni sidooda badanna inay diinkoodii usoo laabtaan ajarna waa ka helayaan maslaxo adduuniya mid aakhirana waa ka gaarayaan ayb waxyaabahaas marka in qofku iska ilaaliyo waxaa kaloo xadiidkan ku jiro marka uu fiirinayo marka waa in dadka maxaarimteeda ay joogaan una ogolaadaan ayagana haddii ada dariiq saxa uu soo maro inay marka u ogolaadaan ou arko wejigii iyo meelaha marka uu fiiriyo gacmihi haddii kalena marka bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdaan haddii uu yacni nadara uu samayn karo oo labada meelood oo wejiga iyo gacmaha si iyadoon u jeedin oo kale marar ay markaa yacni howl iyo waxaa ku jirta iyo kale inuu markaa yacni fiirfiirin karo haddiiba qasadkiisu inuu guursado ay tahay muqiiratu bnu shucba iyaana laga wariyaa kuntu atakhaba-u lahaa iyo uu leeyahay marka bacdi riwaayaat saasaa ku timid aduu un qaab noocaasa laakiin inay meel isla yimaadaan ama hoteel isku ballansadaan oo qol la ysla galo maya maya kaas marka fasaad cariid ahaa ka imaanaya ayb marka amarkan marka fa amarahu an yandura ilayha amarkan amru wujuub miya mase waa amru irshaad waa amru irshaad haddii uunan fiirinin oo iska guursada raallina ku noqdo wax dhibay leedahay male ee macnuhu waxay tahay sidaasaa kuu fiican intaad hadhow shallaay lahayd saasaa kuu roon waay macnaha qaala ba ayb wabihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdilcaziiz bn abi rizmata qaala xadaanaa xafs bnu khiyaatin qaala xadaanaa caasim can bakr bni cabdillaahi اlmusaniy can اlmugiiraةi bni shucbata qaala khaabat khaطbtu imra'atan haweeney baan doonay calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam waqtigii nebiga faqaala nabiyu sal l slam nabigu waxa uu yidhi anadarta ilayha ma fiirisay qultu laa maya baan yidhi qaala fandur ilayha fiiri fainahu inaad yacni fiiriso nadarka aad fiiri aada fiirinayso ajdaru wuxuu ku haboonaansho badan yahay an yu'dama baynakumaa dhexdiina muwaafaqo in yacni dhexdiina uu ka abuuro ayb an yu'dama baynakumaa ay an yuwafaqa baynakumaa wa yu'alafa in la isku kiin soo dumo oo aada isla joogtaan ayuu ku habboon yahay ayb min adama ya'dimu adman ayb marka xadiid tan dambe fainahu ajdaru an yu'dama baynakumaa ayaa waxaa laga fahmaa amarku inuu amru irshaad yahay waayo waxa uu nebiga ku cileeyey dhan maxay noqdeen sidaasaad iskula yacni inaad iswaafaqdaan ood isla joogtaan oo aad markaa yacni isu soo dumantaan ayuu ku habboon yahay marka waa sida fiican oo uu u ishaaray bis waajib maa haddii laga tago ma dembaabayo qofka qaala baabu taswiiji fii shawaalin guursiga shawaal dhexdiisa la guursado ama la guuriyo bisha shawaal wa bihi qaala akhbaranaa cubayd llahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxyaa can sufyaana qaala xadaanii ismaaciil bnu umayah can cabdillaahi bni curwata can curwata can caaishata qaalat tasawajanii rasuulu llahi sal l slam nabigaa i guursaday ayb fii shawaalin ayuu i guursaday ayay tiri wa udkiltu calayhi waxaa la ii aqalgeeyey fii shawaalin shawaal wa kaanat caa-ishatu caa-isha waxay ahayd tuxibu inay jeceshahay an tudkhila nisaa'ahaa haweenkeeda inay geliso oo ay aqalgeyso fii shawaalin yacnii gabdhahay wax u tahay iyo shawaal dhexdiisa inay aqalgeyso faayu nisaa'ihi haweenkii faayu nisaa'ihi haweenkiisa tee ahoo kaanad ahayd hiya iyaduba axdaa midii nasiib badan cindahu nebiga agtiisa ku nasiib badan minii aniga igaga nasiib badan yay ahayd marka yacni marka waa tayamun iyo marka tafaa'ul yay ka aragtay shawaalaa la guursaday shawaalaa la aqalgeeyey caa-isha marka dad iyada ka tala qaadanayo gabdhihi ay wax u tahay iyana shawaalay aqalgeey jirtay marka waxay leehay waana ku nasiib helay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayb xadiidka marka muslim iyo tirmidi nasaa-i ibnu maajah baa warinayaan min ariiqi thawriyi aakhirka wuxuu ku daray riwaayada wa kaanat caa-ishatu tastaxibu an tudkhila nisaa'aha fii shawaal sidaasay jeclaa jirtay shawaal inay aqalgeyso marka bisha shawaal waa iska waa fiican tahay haddii marka bilaha kalena waa la guursan karaa tashaa-umku laakiin ma fiicna oo qofku inuu yacni u bilaha qaar inuu baasaysto uu yidhaha bilhiblaayo lama guursado iyo bisha arbacada ugu dambeysa lama guursado iyo waxyaabahaas marka meelaha qaarkood iyo dad yowga qaarkood oo yaqaanaa jiran soomaalida lafteeda qaar ay dhaqan u tahay bishaas lama guursado bisha yacni arbacada ugu dambeysa bisha la wax dhibaataa dhacaysa haddii la guursado iyo waxyaabahaas kuwaas ayagu marka tadayurkaas mamnuuc waayo lama raba haddii qofka marka shawaal uu ku aadisan karo waa fiican tahay iyadoo hadda saxaa caaisha iyo marka iyo looga dayanayo nebigu inuu waqtigaa yeelay hadda nebigu inuu shawaal isku dayey oo raadiyeyna kama muuqato meesha oo yacni muwaafaqo may ku dhacday mase shawaalowba u dan lahaay ma ka muuqanaysa xadiidkan laakiin iyadaa ka fahamtay in ay fiican tahay qaala baabu lkhidbati fi nnikaaxi doonista nikaaxa dhexdiisa la doono caddayntiisiibu u baab yahay wabihi qaala akhbaranii cabduraxmaan bni moxamed bni salaam qaala xadaanaa cabdsamad bni cabdilwaari qaala samictu abi cabdilwaari bni saciid atanuuri qala xadaanaa xuseyn ilmucalimu qala xadaanii cabdullaahi bnu buraydata qala xadaanii caamir bnu sharaaxiil ashacbiy anahu samica faatimata binta qays ayuu maqlay wa kanat min almuhaajiraati اlwal waxay ahayd naagihii soo hijrooday hore qaalat waxay tihi khaطabanii cabduraxmaan bnu cawf ayaa isoo doonay fii nafarin maca nafarin jamaaco lala qabo min asxaabi muxamedin sala allahu alayhi wasalama ka mida yacnii dad kaleo asxaabta ka mida ayuu ku dhex jiray wakhaabanii rasuulu llahi sal l slam nebiguna wuxuu ii doonay calaa mawlaahu usaamata bni zayd usaama uu iisoo doonay waqad kunta waqad kuntu xudidtu waxaa la ii sheegay ana waqad kuntu xudidtu waxaa la ii sheegay ana rasuula llahi sal l slama qaala nebigu inuu yihi man axabanii qofkii aniga ijeclaado qofkii ijeclaaday falyuxiba usaamata usaama ha jeclaado qofki aniga jecel usaama ha jeclaado falamaa kallamanii rasuulu llahi sal l slam nabiga markuu ila hadlay qultu waxaan idhi amrii biyadika anigu taladeyda iyo amarkayga gacantaaduu ku jiraa ayb fa ankixnii man shi'ta ciddaad doonto ii guuri ciddii adi aada doonto markaa ii guuri ayb dabcan haweentu marka ay sidaanoo kale dhehayso amrii biyadika iyo ama ay leedahay qofay ka xaakim dhigatay iyo marka la leeyahay taxkiimka taxkiimku wuxuu leeyahay isaga laftiisu marka shuruuduu leeyahay naagta haddii ay guur u baahan tahay aynan u joogin welina aysan qabinba wax weliyo nikaaxeeda maamulo oo awliyadii yacni khaaska ahayd ma joogto weli caamana ma joogo oo weli caam ah qaadiga ho qaadina ma joogo marka meelaan qaalli joogin naagtii weli u joogin iyadiina guur u baahan tahay markaas inay taladeeda qof u dhiibato waa bannaan tahay waa marka shaafici uu yidhi al-amru idaa daaqa tasac arrintu hadday ciriiri noqoto ruqsaa la helaa wusciyaa imaanayo waa addaruuratu tubiixu lmaxduura oo kale markaas qofay ka xaakim dhiganee la yaqaan meel loogu hagaaga dabcan leh ilaa guurku muran iyo waxbaa ka dhici karo khilaafaa imaan karo waxaa imaan karo khusuumo qof marka meel loo soo raaco leh oo weliba cadaalad qof ku sifaysan ahoo qof yacni culummo ah oo meel loo soo raaco leh bay marka arrinkeeda taladeeda u dhiibanaya isagiibaa marka waa meherina wuxuu ku meherinaa xakam ahaan iyadaa garsooroo kale ka dhigatay taladeedii u dhiibtay waana la helay shuruudii maalan ayb hadhow marka iyadoo laakiin weligii la heli karo xakam ma anfacayo ma soconayo iyadoo weligii saakay laga soo tegay saacad ka bacdi naagtii weli ma haysato qaallina ma joogo haye taladaada ii dhiibo muxakaman kuu ahay wax oo inaynan caqli gelaynin waa la dareemi karaa oo wax saxna aynan ahayn faankixnii man shi'ta faqaala waxau yidhi indaliqii tag ilaa ummi shariikin ummi shariig u tag wa ummu shariikin ummu shariigna imra'atun haweeney ayay ahayd haniyatun waxhaysato min al ansaari ansaarta ka mida cadiimatu nafaqati waxbixinteedana ay badan tahay weyn tahay fii sabiili illahi caza wajalla ay ku bixiso yanzilu calayha diifaan martidaa korki ayaa kusoo degi jirtay faqultu waxaan idhi saafcalu waan yeelaa qaala laa tafcalii ha samaynin ayuu yihi faina uma shariikin kahiirat diifaan waa marti badan tahay fainii akrahu waxaan nacayaa an yasquta canki khimaaruki khimaarkaagii inuu kaa dhaco ow yankashifa athawbu can saaqayki ama maradaada in ay ka faydanto shanshadaada fayara alqowmu minki dadka ay kaa arkaan marka bacda maa takrahiin wax aad nacayso qaarkeed inay kaa arkaan marka ragga lanaag marti badan u imaanaysa waayo arrimaha waa in marada inta kaa dhacdo ama adoon yani xaalad si kale ama inay ku arkaan marka haweenkii inay de marka yacni qaawanaantu fasaad iyo dhib waaye qaawanaantu waa fasaad iyo dhib waaye islaamkuna marka xijaabku kula dagaalamay haweentu cinda xadrati alajaanib inay xijaaban tahay dadka hadda dhahaya qaarkood waxaas maxaa looga hadlaa iyo naag lug fayday wax weyn ma ahan iyo wax ka daranaa jira iyo nacam waa mashaakil marka qof dhan oo weyn oo yacni ummaddan inuu hogaamiye rabo ama mansab rabo haddana yacni waxaas meel lasoo istaagaya marka oo mar walba uun qof faasiqa u doodaya maalan faasiqa gacantaa la qabtaa waa la toosiyaa nacam ummadou ka mid yahay dabcan de qof gaala waay la dhihi maayo qofka faasiqa ummaddan laakiin nusxigiisu isaga muxuu yahay in la toosiyo qofkii marka yacni shaydaanku ou legday ou ka adkaaday haddii in la toosiyana la diido waxay noqonaya marka qofkaas shaydaan in eber looga dhigo ummaddana dhibay ku qabaysaa markaas macsida marka ay qarsoon tahay waa ka roon tahay marka ay bannaanka taale mujaahara ay ku joogta kumanaan dada oo lacagtoodii ku gubaayo wax daran aan macno ay ugu fadhisa aan jirinoo ay dhici karto saacaddaas lada yaro uu isleeyahay lada iyo darabaad ku hele ayuu wuxuu ku gadanaa marka cadaab aada u daran ilaahan ka magan galnay marka qofkii inuu dadkii ka hor istaago wixii xataa haddii uun wax la sheego wax la-aan inaan wax la sheeginay dhaa ayay dhaamaysaan man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastadc fa bilisaanihi fain lam yastadc fabqalbihi wadalika adcafu liimaan laakiin udoodid iyada waxa waaye raalli raalli noqosho waay udoodid raalli noqosho waay ayb fayara alqowmu minki bacda maa takrahiin walaakin intaqilii ilaa bni camiki in adeerkaa u wareeg cabdillaahi bni camr bni umi maktuum wahuwa rajulu waa nin min bani fihrin reer bani fihr ah faintaqaltu ilayhi waan u wareegay mukhtasarun maxalushaahidka marka wuxuu ka rabaa doonista marka in awaanta guur warsashada guur la warsadaa waa dooni qaala baabu nahyi an yakduba arajulu calaa khidbati akhiihi iska reebidda layska reeba ninka inuu doono walaalkiisa korkiisa doonistiisa korkeeda inuu ku doono yacnii gabar walaalkii u doonan inuu doonto asaga wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa leysu can naaficin can ibni cumara can اnabiy sal l slama qaal laa yakdubu axadukum midkiin ma doonaayo yacnii yuusan doonin khabarun bimacna nahyi calaa khidbati bacdin qaar kale korkooda younan ku doonin ayb marka goormay mamnuuc noqone marka oo nahyigaani waqtigiisa goorma waayo waa waqtigiisu waxay tahay idaa rakanat ilayhi idaa rakanat ilayhi hadday u iilato ninka waa la sheekaystay guurow kala hadlay waa ogolaatay waa aqbashay gabadhi xaggeedaa laga aqbalay ninkii ciddii iyo u tegaa marka uu ka doonana amase ninkii waaba doontay waalidkiiu ka doonay iyadiina waa loo sheegay waalidkiina waa la waa waa waa u waa u ogolaaday qofkaas gabadhaasi ninkaasay u doonan tahay in la doonaa ma bannaano haddii laakiin uu qof guur kala sheekaystay bis oo iyada waa ku aqbalay aynan dhihin qof kale guurka lama sheekaysa kara ma aha macniheeda imaamu shaafici saasuu leeyahay khidbada yacni marka uu ninkani naag guur kala sheekaystay iyada haddaysan aqbalin nin kalena waa ka daba waa waa kala waa guur waa kala hadli karaa waa ka doonan karaa waxaana u daliila xadiidka uu keenayo mucaawiya iyo abujahm labadooda isoo doonay nebigu ma dhihin yaa horreeyey labadooda maunan dhihin sababtaa labadoodaba guuray weydiisteen iyada laakiin mid markaas u caleemo saarnaay ma jirin oy qaadatay ma jirin marka ilaa inta ay iyadu mid aqbalayso ma reebana khidbada ayb haddii la aqbalay mid iyadana goormuu nahyigaas ilaa goormuu sii soconaa wuxuu sii soconaa dabcan ilaa uu ka baxo meesha uu dhaafo ama uu u idmo qofkii kale war ani waa ka baxay hebeloo haddaa rabto gabadhaas guur ka doono waa dhihi karaa markaas nahyiga waqtigiisa waa dhammaaday asaan arki doonaa wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu mansuur wasaciid bn cabdiraxman qaala xadaanaa sufyaanu wahuwa bnu cuyayna can الzuhriyi can saciidi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam waqaala muxamadu can الnabiyi slى اllahu alayhi waslam marka moxamed bnu mansuur iyo saciid bnu cabdiraxmaan aljumxi labadaas sheekh waay saciid isaga wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal l slam moxamed bnu mansuurna wuxuu yihi can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam intaas ku kala duwanya laa tanaajashuu ha isfallisinina aslu najshi ugaarta in la eriyo way macnaha waxay tahay idinka ha isfallisinina oo laba qof oo beec ku heshiiyey hebelow yacni baayici in la yihaa beeca ninkan iska fasaq waxba ka gadanin anaa lacag ka badan kaa siinaya iska fasaq iska dir ninkan kaas waa najshi najshiga iyo bayculmusaayadana farqigaa u dhexeeya oo hadday beecii wax furan hadduu yahay suuqaana alaab la keenay naado waayo naado naadaa lagu gadaa waa waa furan tahay beecaas furan marka oo yaa intaas yidhi yaa ku daray laysdhahaayo waa la siyaadi karaa taas laakiin shardi qofka siyaadina waa inuu danka leeyahay bee waxaas inuu gato waxaa la diidaa marka nin aan dan ka lahaynoo suuqa lasoo geliyey un bis beec sii wad sii wad sii wad dadka ku dheeray kaas maya haddii marka qofku uu saas u galo najshiyou sameynaa haddii kale laakiin oo beec beec furan uu yahay siyaadada waa la ogol yahay markaas qofku intii meeshii la doono meeshii uu jeclaysto wax ku gadana hadhow ninka iskale alaabta nebigana sala allahu calayhi wasalama musaayadadaas waxwaa ku gaday xadiidkii bukhaari uu warinayo waana baabaystay bukhaari walaa yabic xaadirun mid reer magaal ayuusa u gedin libaadin mid reer baadiye ayuuna wax u gedin maxaa laga wadaa iyadana dalaal iyu u noqonin ibnu cabaas markii la su-aalay laa yakuunu lahu simsaar simsaar u noqon maayo uu yihi macnaha inuu yidhaha inta dhiga alaabta anaa kuu gadaayo anna aan wax ka faa'iida adna waxaa wax ka badan aan ku siina ayb walaa yabici rajulu ninka laakiin nusxi waa sii karaa ninka oo waidastansaxaka fansax lahu hadii ninka reebaadiye u yahay waxgadashadii waxaas uunan kala aqoonin oo nin reer magaala uu u yimaado warniyow alaabtaada saas iyo saas iyo saas u gado haddii uu yihaha dembi ma aha leanna wax uma gedin isaga waa u naseexeeyey un bes muslimkana nusxi waa isku leeyahay laakiin inta dhig iska bax adiga oo caleen iyo sokortan sii qaada dadkou sicir barar ku keenaa saasaa la diidaa marka suuqii hadhow sicir bararaa ka dhacaayo walaa yabici rajulu calaa bayci akhiihi qofku younan gedin walaalkiis beyciisa korkiisa ayb oo nin wax gadan raba uu leeyahay beecaan iska fasaq anaa kaa gadaayo raqiisaan kaaga gadaayo uu leeyahay walaa yakhdub younan doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii doonistiisa korkeeda walaa tas'al ilmar'atu haweeneyda ma su-aalo iyaynan su-aalanin dalaaqa ukhtihaa walaasheed furiinkeeda litaktafi'a si ay u gedisato maa fii inaa'ihaa weelkeeda waxa ku jira wabihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maalikun xaa wاlxariث bn miskiini qira'aة عlayhi وأna asmع عan ibn اlqasim qala xadaثnii malik can mxamed bn yaحya bn xabaan can اlأcraj can abi hurayrata ana الnabiya sal ll slam qaala nabigu wuxuu yihi laa yakhdubu axadukum midkiin ma doonaayo calىa khidbati akhiihi wbihi qala abaranii yunus bn cabdilaclى qala xadaثna bn wahbi qala abaranii yunus can ibni shihaab qال أخbrnي سcيid بن المسyب عن أbي هurيرةa أنa رasuul الlahi صلى اه ل سلم qاal laa yخطب أxadكم midkiin ma doonaayo عalىa khidbati أkhiihi walaalkii doonistiisa xatىa yankixa ilaa uu ka nikaaxsado ow yatruka ama uu ka tago xadiidkan marka gaayada nahyiga amad nahyi ayuu sheegaa gaayatuhu waa maxay hadduu nikaaxsado doonis waaba dhamaatay haddii uu ka tago oo uu iskaga tago ou ka baxo inuu ka tegay see lagu ogaanay inuu isaga sheego u yidhaha war anigu waa ka baxay meeshaas haddii kale si kale laguma ogaan karo ilaa uu isaga sheego hadduu sheego uu ka baxo khalaas bis waa udha waa waa la geli karaa marka khidbadii marka nahyigii saarnaay waa joogsaday nahyiganna wuxuu salka ku haayaa yacni walaaltinimadoo wax u dhibaa hadda haddii sidaan la yeelo qofkan qofka kaleo ka xumaana wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa gundarun can hishaami can muxamadin ibni siriin can abi hurayrata can nabiy sal l slama qaal laa yakhdubu axadukum calaa khidbati akhiihi baabu khidbati rajuli ninka doonistiisa idaa taraka alkhaatibu kii doonaya hadduu ka tago ow adina lahu ama ou u idmo hadduu iska gal yidhaa anu waa ka baxay wbihi qala akhbaranii ibraahim bn اlxasan qala xadaثna xajaaj bn mxamed qala qala bnu jurayj samictu naafican yuxadiثu ana cabdاllahi bna cumara kana yaqulu nahaa rasuulu اlahi sal ly slam an yabiica bacdkm calى bayci bacdi walaa yakhdb اrajulu calى khidbati الrajul ninka doonistiisa maku kor doonaayo xataa yatruka alkhaaibu kan doonaayo ilaa uu ka taga qablahu hortiis ow ya'dana lahu lkhaaibu ama uu u idmo midka wax doonayay awal inuu u idmo oo iska galiiraan wabihi qaala akhbaranii xaajib bnu sulaymaan qaala xadaanaa xajaajun qaala xadaanaa bnu abi di'bin can الzuhriy wayaziida bna cabdillaahi bni qusayr yaziid wuxuu ku cadfan yahay zuhri yaziida biاljari cadfun cala الzuhriy yaziidu oo nusqadan qoray ma saxsana wayaziida wayaziida bni cabdillaahi bni qusayr labadooda marka waxay ka warinayaan can abi salamata bni cabdiraxmaan wa can ilxaariث bni cabdiraxmaan xaariث marka wuxuu ku cadfan yahay isagana zuhri wa can ilxaariث bni cabdiraxmaan can muxamed bni cabdiraxmaan bni thawbana anahumaa labadan yaa waay marka waa abu salama sanadkii hore abu salama uu ku joogay abu salamata bni cabdiraxmaan midkan dambena moxamed bnu cabdiraxmaan ibnu thawbaan ayaa soo galay labadooda marka moxamed bnu cabdiraxmaan iyo abu salama sa'alaa faatimata binti qa binta qays ayay su-aaleen can amrihaa arrinkeeda faqaalat waxay tihi dallaqanii zawjii halaatan ninkaygaa saddex ay furay saddex oo bilafdin waaxid ma aha waa saddex oo tii u dambeysay uu furay riwaayo kala caddaynayso hal dalqo iigu hartay ayuu ifuray fakaana yarsuqunii طacaaman cunto ayuu isiinayey fiihi shay-un ay wax ku jiraan yani cunto ay saluugeysa waay ay saluugsan tahay faqultu waxaan idhi wallaahi lain kaanat linnafaqatu hadday nafaqa ii sugnaatay iiwa sugnaa degaan la adlubanahaa waa raadsanaan saan si maaha haddaan nafaqa iyo deegaan leeyahay oon xaq u leeyahay waa raadsana walaa aqbalu haadaa waxaan ma aqbalayo kan ma aqbalayo faqaala alwakiilu ninkii ninkaa wakiilka ka ahaa isla asaga yamanuu jiray ayaa wuxuu yidhi laysa laki suknaa walaa nafaqa maba nugu lihidba nafaqa iyo iyo deegaan midna qaalat waxay tihi faataytu nabiya sal l slam nabigaan u imid fadakartu dalika lahu arrinkii baan u sheegay faqaala wuxuu yihi laysa laki suknaa walaa nafaqa degaan iyo nafaqa midna malihid factadii cinda fulaana hiblaayo agteeda ku tirso ciddo tirso qaalat wa kaana ya'tiiha asxaabuhu asxaabtiisa u imaan jireen naagtaa yacnii asxaabta ayaa soo mari jireen uma qaala wuxuu yidhi ictadii cinda bni ummi maktuum ku ciddo tirso fainahu acmaa faidaa xalalti faaadiniinii faaadiniinii haddaad xalaalowdood ciddadaadi dhammaato isoo ogeysii qaalat waxay tihi falamaa xalaltu markaan xalaalooba aadantuhu waan ogeysiyey faqaala rasuulu llahi sal l ly slam nabigu wuxuu yidhi waman khatabaki yaa ku soo doonay naagta baa-inada marka intay ciddada ku jirto tasriix lama ogola in loo cad loo caddeeyo guur in laga raba laakiin waa bannaan tahay tacriir sarbeeb waa bannaan tahay walaa junaaxa calaykum fima caradtum bihi min khidbati الnisaءi ow aknantum fi anfusikum faqultu waxaan idhi mucaawiyatu mucaawiya iyo warajulu aakharu min qurayshin iyo nin kaloo reer quraysh ah faqaala nabiyu sal l slam ama mucaawiyatu mucaawiya fainahu gulaamun waa nin dhallinyaro ah wiil min hilmaani quraysh quraysh wiilasheeda ah laa shaya lahu wax ma haysto isaga cillad kale ma ku sheegin wa ama alaakharu ka kale fainahu saaxibu sharin waa shar qofkeed waayo laa khayra fiihi khayr dhexdiisa ma ahaanin marka laa khayra fiihi waxaa laga wadaa fi zawjiyati waay laa khayra fi fii zawjiyatihi xagga zawjiyada waay laa fii amri diin ma aha wax diinkii dhammaantiis u laabanaya ma ahan ee wax u laabanaya jus-iyo diintana ka mid ah u laab oo markaa yacni ku calaaqada oo gurigana u noqonayso marka ninkaa kale wuxuu leeyahay isaga nin oo waxaa weeyaan markaa khayr zawjiyadiisu aynan ku sugnayn ayb sidaasay culummadu ku macneynayan ayb laa khayra fiihi ay fi zawjiyati laa fi amri ddiini walaakin inkixii usaamata usaama nikaaxso walaakin inkixii ankixiyo ii dhigay marka walaakin hamzada hamzatulwasli iyadoo amraa manaa usaama nikaaxso qaalat waxay tihi fakarihtuhu waan nacay faqaala laha dalika halaaa maraatin saddex jeer buu nebiga igu celceliyay usaame nikaaxso usaame nikaaxso fanakaxtuhu waa nikaaxsaday marka ayb marka meeshan waxaa laga qaadanaa labadan iyagoo doonaya nin kaloo saddexaaduu nebiga keenay sal l slam waxaa laga qaadanaa marka labadan midkoodna maynan aqbalin iyada marka haddaan la aqbalin qofka khidbada xaaraan ma aha qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa istashaarat ilmar'atu naagta haddii ay latasha la tashato rajulan nin fii man yakhdubuhaa qofka soo doonanaya shanigiisana ay kala tashato hal yukhbiruhaa bimaa yaclamu wuxuu ku ogyahay muu sheegi karaa naagtii guuraan nin baa soo doonay markaasay waxay leedahay nin bay leedahay kale war hebela isoo doonay hebel ka waran isaga marka haddii la dhaho muu sheegi karaa sida uu rabo meelaha marka waxay ka mid tahay xantu ay bannaan tahay ninkaas haddii la weydiiyo wuxuu ka ogyahay uu sheega marka war ninkaas saas waaye iska jir ninkaan saanaan ku aragnay dembi ma ahan marka waayo lilmaslaxa ama linusxi ayaa loo ogolaaday intaas marka qusayso guurka iyo su-aasha bis ayuuna ka ayuuna uga gaabsana isagana hadhow marka iyada lafteedana inay meelaha ka u sheeg sheegta ma aha haday ninkii kula hadasho y tiraa ninkaasaan ku weydiiyey saasuuna ku yidhi isku dirdirmay noqonee markaas ma ma saasna lama raba isagana inuunan cid kale usii sheegin bis intaas lee ku gaabiya wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu salamata walxaaris bnu miskiinin qira'at calayhi waana asmac wlafdu lmuxamedi can ibni اlqasim can malikin can cabdillahi bni yaziida can abi salamata bn cabdiraxmaan can faatimata binti qays ana abaa camri bna xafsin طalaqaha albatta wahuwa qaa'ibun faarsala ilayha wakiilahu bishaciirin buu ula soo diray fasakidathu waa waa waa u carootay yacni way ka xanaaqday faqaala waxau yihi wallahi maa laki calayna min shayin waxba naguma lihi fajaءat rasuula اllahi sal l slama ayay u timid fadakarat dalika lahu faqaala laysa laki nafaqa riwaayadaa nafaqa bisoo sheegay marka degaanka waxay leeyihiin waa leedahay culammada badankoodi ee sababta iyada degaanka loogu diiday macno iyada ku jira waayay dhaheen macnahaas iyada ku jirana waxay ahayd dadka du dumaashiyaalkeed ah iyo iyadaan isku fiicnayn marka caa-isha iyo sidaasay dhahayaan qaar waxay leeyihiin kaanat imra'atan lasina calaa axmaami calaa axmaa'ihaa iyo marka arrintaa darteeda marka looga dhaafay waxayna qaarkood tafsiirka walaa yakhrujna ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayinatinta waxay ku fasirayaan naagta iyo inay ku inay ku afdheer tahay dumaashiyaalkeed haddii marka taas ay dhacdo oo tii laga reebay waa waa ku weyne degaanka marka naa haweentani saasay ku weysay bay leeyihiin haddaynan sidaa ahaa lahayn oon looga cabso lahayn waa heli lahayd asalkana inay hesho waayo ayagu saasay dhahayaan laakiin meeshaas marka waxaa ku jira de axaadiidkii hadda aan soo maraynay iyo xukun tashriic caam aad moodaa inuu yahay ou leeyahay nabiga sal l slam laa le wuxuu yidhi laysa laki laysa laki suknaa walaa nafaqa xukun caama waa sababtaasaan kugu diiday iyo dhihi lahaa haddii kale ayb marka si taas inay xoog badan tahaad moodaa marka ayb fajaء markaa wuxuu yihi faamaraha an tactada fi beyti umi shariikin uma qaala tilka imraأaة yaqshaaha asxaabii faاctadii cinda bni umi maktuum fainahu rajulu acmaa tadaciina hiyaabaki ayaad dhigane faidaa xalalti faadiniinii qaalat falama xalaltu dakartu lahu ana mucaawiyaةa bna abi sufyaan waaba jahmin khaطbaani faqala rasuulu lahi sal l slam ama abu jahmin falaa yadacu casaahu can caatiqihi waa kan marka tii nebigu daayey marka laa khayra fiihi kan wayn kanaa lagu fasira marka wuxuu leeya waa ninaan usha garabka ka dejinin laba macnaba waa ku fasiraan marka nin haweenka garaacayo anahu daraab macnaha labaadna nin safar badan inuu yahay naam kinaaya cani safar inay tahay usha ma dhigo waa nin safar badan safarkaas badanna ma naaguhu ma rabaan dabcan labadaas macnaa lagu macneeya waamaa mucaawiyatu mucaawiya fa sucluukun laa maala lahu waxba ma haysto nin ceyr ah oon maal haysanin waaye wax maala aan lahayn ayb marka qo haweenta qofku marka maalyari uunan haysaninoo isleedaha armuu ka bixi waayaaba wixii lagaa rabay iyo waa iskaga dhaafi kartaa ama waa waa ku diidi kartaa walaakin inkixii usaamata bna zayd nikaaxsu fakarihtu waan dhibsaday uma qaala inkixii usaamata bna zayd fanakaxtuhu waan nikaaxsaday fajacala allahu caza wajala fiihi khayran ilaahay dhexdiisa khayr badan ou yeelay waqtabadtu bihi waanan ku dheefsaday waa ku dheefsaday bay tii qaala baabun ida istashaara rajulun rajulan nin haddii uu nin la tashto fi lmar'ati haweeneyda uu kala tashto hal yukhbiruhu bimaa yaclamu ma sheegayaa ninkaa waxa uu ka ogyahay naagtaasna yani nin baa martan hadda waxay tahay nin ayaa naag inuu guursada rabo markaasuu nin kale wuxuu leeyahay heblaayaan rabaa inaan guursaday bal ka waran wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu aadam qaala xadaanaa cali bnu hashim haashim bni lbirindi caliy bnu haashim bn اlbariid ayb bacdi nusaqa albrindi dhiga taصxiif can yaziid bni kaysaan can abi xaazimi can abi hurayrata qaala jaءa rajulu min alansaari nin ansaarta ka mid a yimid ilaa rasuuli lahi sal l slam ayuu u yimid faqaala wuxuu yihi inii tasawajtu imra'atan haweeney baan guursaday ka waran faqaala nabiyu sal l slam alaa nadarta ilayha maad iska fiirisa faina fii acyuni lansaari shay-a ansaarta indhahooda waxbaa ku jira yani kinaaya waxay tahay waa yaryar yihiin waa indho yaryar yihiinoo ka wadaan marka iska fiiri iska hubi adigana hadhow inaad marka sidaas rabooweysaa laga yaabay ayb inii tasawajtudaan marka markuu guursaday ka bacdi miyay taladan timid mase biictibaari yacnii waa ku dhawaaday inaan guursado ama inii aradtu an atazawaja u ka wadaa hadday marka sidaas dambe ay tahay taladu macnay sameynay markaas qaala abu cabdiraxmaan wajadtu hada alxadiida xadiidkaanaan arkay buu yidhi fii mowdicin aakhara meel kale oo kitaabka ah kitaabkii uu qoraayo waxaan ku arkay buu yidhi can yaziida bni kaysaan ana jaabira bna cabdillaahi abi xaazimaa ka maqan xadaa wsawaabu abxadiidka jaabir uuna ka dhigay wsawaabu abu hurayrata sawaabkuna waa xadiidka abi hurayra an alxadiidu xadiidu abi hurayra wbihi qaala akbaranaa mxamed bn cabdillaahi bni yaziida qaala xadaanaa sufyaan can yaziid bni kaysaan can abi xaazimin can abi hurayrata ana rajula araada an yatazawaja imra'atan nin ayaa wuxuu doonay inuu haweenay guursado faqaala الnabiyu sal ly slam nabigu wuxuu yihi undur ilayha faina fii acyuni lansaari shay-an ansaarta indhahooda waxbaa ku jiro marka ana rajula araada an yatazawaja marka macnahaas kana xoojinaya qisaduna waa iska u qisadii waay marka qabla an yatazawaja waayo wuxuu talada nabiga ugu yimid sal ly slam ee bacda an tazawaja ma ahayn ma ahayn hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi